golaha wakiilada ee somalilan ayaa la horgeeyey wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee loo yaqaano xeer afar iyo toban xeerkan oo kusoo beegmaya xili lagu wado inay bisha soo socota dhammaadkeeda somalilan ka qabsoomaan doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa qodobada ka dhex muuqda uu ka mid yahay waxaa laga yeelayo xisbiyada jira marka wakhtigooda sharciga ah uu dhammaado cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa xeerkani ka waraystay xildhibaan cabdulaahi xuseen cige oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada ee golaha kana mid ah xubnaha uu gudoomiyaha golaha u xilsaaray inay kasoo tala bixiyaan wax kabeddelka iyo kaabista xeerkan waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada ujeeddada keentay waxa weeyaan in la helo xeer loo raaco hannaanka kala xulista xisbiyada iyo ururada iyo diiwaangelintooda sidoo kale in lagu jideeyo mas-uuliyadda guud ee xisbiyada iyo hoggaankooda iyo hannaanka iyo xulgudashadooda absame time in lagu dhiso guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka islamarkaana waajibaadkooga lagu qeexo saynu ka warqabno xildhibaan doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ayaa dhacaysa dhowaan dabcan xisbiyadana wakhtigoodii waa soo dhow yahay oo sanadka dambe ku eg yahay xeerkana waa xeerka jideeya ee inta badan lagu maamulo xisbiyada iyo ururada iyo tartanka ay gelayaan maxaad ka bedesheen ama aad kaabitaan kusoo samayseen markay noqoto xisbiyada iyo doorashadooda wallaahi dee qodobo badan baan la bedelay oo amadman la soo jeediyo laakiin haddii aan kuu taabto qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira ee la taabtay waxaa ka mid ah muddada rukhsadda xisbiyada hadda jira oo uu muddo xiloodkoogii ku dhan yahay sanadka dambe ee soo socda isla markaana doorashadii ay ku soo bixi lahaayeen ee degaanadu ay ka hor dhacayso marka xeerkan hadda la soo jeediyey wuxuu wuxuu soo jeedinayaa in muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa toban sannadood oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururadu waxay ku heli karaan doorasho toos ah halkii awal hore ay ka ahayd doorasho ee degaan lagu gelayay marka waa qodobada ugu muhiimsan ee wax laga bedelay iyo qaabka ay ku soo bixi karaan markaasaynu ka warqabnay xeer nidaamyihii hore qodobkiisa lixaad ee kala reebista ururada iyo xisbiyada tartama ama ku tartamaya doorashada deegaanka farqada shanaad oo kale waxay tilmaamaysa inay lix bilood ka hor oo kale maalinta doorashada golaha deegaanka la yegleelo ama la sameeyo urur ama urur siyaasadeedka saad hadda tilmaantayna doorashadii golaha wakiilada iyo weliba tii deegaanku ay ka hor dhacayaan markaa ma iyagaa gaar u tartamaya oo tartan u gaaray samaysmayaan oo ay magaranaysa ay u dhacaysa sidee ururadii loo samaynaya tartankaasi u dhacaya qodobka afraad ee xeerkan ee hore farqadiisa raac waxay lahayd muddada liisanka xisbi qaran waa toban sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey isla iminkana wuxuu leeyahay oo isla qodobkaa farqadaha ka mida sida loo bedelay muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa toban sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururku xisbigu ama ururku wuxuu ku heli karaa ka qaybgalka doorasho toos ah oo loo qabtay ururada iyo asxaabta islamarkaana uu si rasmi ah uga mid noqday saddexda xisbi si xeerkan waafaqsan marka waxay gelayaan doorasho toos ah oo isla xisbiyadaa iyo ururadaa laftooda lagu dooranayo waan gartay geesta kale haddaynu eegno xildhibaan cabdilaahi waxaa jira xisbiyadaasi markay tartamaan xubnaha ku soo baxa ama dad baa tartanadaa ka qayb qaata xisbiyadu nidaam bay u dhisan yihiin iyo hanaan bay u dhisan yihiin inta badan waxaa dhacda in dooda ka timaado ama muran ka yimaado xubno xisbiyadii laga saarayo ama qaariya uu ka tegaya ama xildhibaano kuwa soo baxay oo ka wareegaya xeerkani ma jidaynayaa hanaan lagu xakamaynayo nidaamkaasi wuu jidaynayaa waxaanu leeyahay waa inuu daah furmaa qaabka loo dooranayo xisbiga gudihiisa hoggaankiisa hadday tahay iyo hadday guddigiisa fulinta tahay iyo kan golihiisa dhexaba isla markaa xubinta laga saarayo xisbiga laftiisana wuxuu daah furayaa oo uu caddaynayaa in si madax bannaan loo dacweyn karo isagu ka dacweyn karo ilaa guddiga diiwaangelinta ay isla marayaan ilaa maxkamad sare ay isla gaadhayaan waagag ugu dambayn haddaan ku weydiiyo hadda soo jeedin baad samayseen golahaad hor keenteen xeerkanna waa xeer aada muhiima oo hadday noqoto dhismaha ururada iyo xisbiyada iyo guddida diiwaangelinta hadday noqoto iyo hanaankii iyo nidaamka lagu maamulayay tallaabada xigtaa maxay tahay hadda markaad golaha keenteen kadib golaha waanu keennay waa loo akhriyey waa loo qeybiyey doodiisaa furmi doonta isla toddobaadkan gudihiisa iyo toddobaadada socod ayay doodu furmi doontaa doodu marka ay dhammaato goluhu isla gartana wuu ka gudbi doonaa golaha borosaskii caadigahaa baanu mari doonaa ee uu gudbayey ee la marin jiray xeerarka kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi xuseen cige oo ka mid ah golaha wakiilada ee somalilan oo u warramayey wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwa